halkani waa redio ergo isha wararka Radio arrimaha Ergo.
bini'aadanimada
Ee, gargaarkan waxa waaye ee, codsi gargaar oo dowladda soomaaliya iyo hay-adda hay-adda qaramada midoobay ee xafiiskeeda soomaaliya ay isla gudbinayaan oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka baahiyaha qaba ee soomaaliya jooga sanadkan waxaa ee, sanad walbaa la sameeyaa sanad walbana si wada jira waxaa u sameeya dowladda soomaaliya iyo hay-adaha qaramada hay-adda qaramada midoobay xafiiskeeda soomaaliya ee arrimaha bini-aadanimada
Een, waa gartay codsigan waa hal bilyan iyo siddeetan milyan oo dollar dhaqaalahan marka aad dalbateen sawma badna Ee, marka loo fiiriyo dhaqaalihii sanadka hore labada kun sideed iyo tobanka ma badno Ee, sanadka hore dhaqaalaha ay dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobay isla dalbadeen ay ka dalbadeen deeq-bixiyaasha wuxuu ahaa hal dhibic shan Ee, sanadkan oo labada kun iyo sagaal iyo tobankana lacagta la dalbanayo waa hal dhibic eber sideed Ee, sidaas daraadeed waxay hoos u dhacday eber dhibic ee, dhibic sideed Ee, oo- oo bilyan marka suurtagal ma tahay hantida intaan la eg in deeqbixiyaasha laga helo ha suurtagal way tahay Ee, wakti badan wakti badanaa la geliyey sida documentigan oo ah h r b ga humanitarian response planka ee, loo sameyn lahaa ee, wadamada deeqbixiyaashana waxay deeqda ku bixiyaan ee, iyagoo u fiirinaya ama ku saleynayo deeqda ay bixinayaan hadda baahida markaad jirto iyo dadka la caawinayo iyo sida loogu soo gudbiyo documentiga waa weyn yahay waxaa hadda la daabacay keliya waa war-saxaafadeedka cabdulaahi codsigani wuxuu xoogga inta badan saarayaa arrimaha gurmadka degdega ah laakiin maxaa idinka qorshaysan dhinaca dhismaha u adkaysiga masiibooyinka yani dadku inay abaaraha u adkaystaan oo kale ama fatahaadahoo kale in dhinacaa la dhiso xoog badan la geliyo dowladda soomaaliya waxay leedahay dhaqan- dhaqangelinta iyo hanaanka kasoo kabashada ee nugeylka ee, kaas ah, xooga la saari doona in dadka soomaaliyeed ee, laga caawiyo sidii ay usoo kaban lahaayeen ee, lacagta inta ugu badanna hadda sanadkan kuma bixi doonto gargaar bini-aadanimo oo keliya waxay ku bixi doontaa ee, k- sidii loo dhisi lahaa ee, maxaa la dhahaa u adkeysiga iyo kasoo kabashada nugeylka sida loo dhisi sida loo dhisi lahaa sisteemyadaas sidoo kale hadaa akhrisid ee, abiilka ama war-saxaafadeedka waxaa ku qoran dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobey inay sila dalbanayaan in la hormariyo ama la joogteeyo lana bixiyo lacagaha loogu talagalay ama horumarka ee, si ay isku barbar socdaan horumarka iyo iyo iyo caawimaada gargaarka bani-aadanimo waa waa inay isgarab socdaan ma la same ma laga shaqayn karo ee, iyadoo baahiyo deg deg ay jiraan mar walba ee, horumarna lagama shaqayn karo meelahaas adkaysiga aad dib uga dhaysaysaan oo kale hadday idin calaamadsan yihiin wax ma nooga sheegi kartaa hadda hertaan waxaa socda qorshe dib loogu dejinayo dadka barakacyaasha ee, de- waa og tahay dadkii kasoo dadkii kasoo barakacay abaartii labada kun iyo kow iyo tobankii iyagoo ay ku jiraan ee, kaamamka waxaa dhacday abaartii labada kun iyo todob iyo tobanka haddana dadkii kaamamkii kusoo buuxsameen ee, dadka kale waxay kasoo carareen ee, dagaalo sokeeye dad kalena waxay kasoo carareen ee, cim- saameynta cimilada ee wadanka ka socota ee wadanka saameysa aada u saameysa marka dadkaas oo dhan haddii ay ku jiraan i d b marka waxay u nugul yihiin mar walba oo wax dhacaan xitaa wixii haddii yihiin wax loo adkeysan karay in iyaga ay si aada oo ka badan sida kale ay u saameyso marka waxaa la sameynaya hadda waxaa socda qorshe wasaarado badan wasaaradda eh, maaliyadda wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradan iyo maamul goboleedyada ay iska kaashanayaan oo dib loogu dejinayo oo iyadoo la- dadkaas qaxootiga iyadoo loo raadinayo xal waara si ay u noqdaan dadkaasi dad kamida bulshada dibna loogu falgelid loogula sameeyo siday bulshada dib ugu noqon lahaayeen ay u noqon lahaayeen dad isku tiirsan dadkaasina waa dad markii hore wax soo saar lahaa ee, beeraha iyo xoolaha ee, ku tiirsanaa marka in in laga caawiyo oo dib loo celiyo qorshahaasaa socdo oo waxaana qorshahaasi ee, coordinate garaynaya xafiiska ra-iisul wasaaraha codsiga sanadkani muxuu uga duwan yahay markaad barbar dhigto sanadkii ka horreeyey oo kale sanadka hore dadka la rabay in la caawiyo oo ama dadka baahida qabay waxay ahaayeen eh, lix dhibic labo halka sanadkan dadka la rabay in la caawiyo ay yihiin afar dhibic labo taas waxay kutusinaysaa inay hoos u dhacday boqolkiiba soddon iyo labo dadka baahida qaba Eh, sidoo kale maadaama dadka hoos u dhaceen lacagtana dalbana iyadana hoosay u dhacday marka taas waxay kutusinaysaa eh, saddex sababood inay meesha ay ay jiraan sababta koowaad oo ah dowladda soomaaliya oo qa- barnaamijyada horumarinta ee ay aada uga shaqeysa xooggana saartay in barnaamijyadaas la maalgeliyo halkii markii hore la maalgelin jiray keliya ee, waxyaabaha oo gargaarka deg dega bis oo bini-aadanimo ko labo hay-adaha qaramada midoobay waxay joogteeyeen caawimaadii n c ay siin jireen dadka baahiyaha qaba taasna waxay hoos u dhigtay iyadana numbarka dadka iyo numbarka lacagtada inay hoos u dhacaan labo saddex eh, mat- maxaa la dhahaa sababta saddexaad waxaa waaye roobabka xilliga guga ee sanadkii lasoo dhaafay da-ay oo si fiican u da-ay iyagana saddexdaas sababood oo isbiirsaday waxay hoos u dhigeen eh, soddon iyo labo boqolkiiba tirada dadka baahida eh, qabo ayay hoos u digaan taasay kaga duwantaha sanadka hore iyo sanadka markii laisku fiiriyo sanadka horena waxay ahayd sanad oo markaas aan kasoo kabanaynay ama markaas laga soo baxaya abaartii dhacday labada kun iyo toddoba iyo tobanka marka yaboohan hadda aad samayseen maxaad is leedahay macno waa u leeyahay dadka soomaaliyeed yaboohan mar walbo waxa waaye waa waxay yaboohi jiray qaramada midoobaa yaboohi jirtay sida dowladda soomaaliya u xoogeysatay ama xafiisyada qaramada midoobe loo amray inay waddanka ugu soo laabtaan waxaa bilaabatay in dowladda soomaaliya ay qayb ka noqoto yabooha iyadoo sidoo kalena markii yabooha la qorayana ay qayb ka tahay waxayna noqon doontaa mustaqbalka dhow insha allah mid dowladda soomaaliya keliya ay keligeed qorato yabooha iyadoo keligeed daabacanayso halka u n tana ay ka caawin doonto insha allah capacityga laakiin hadda meel fiican aan joognaa marka loo fiiriyo dowladda dadka soomaaliyeedna micno weyn ugu fadhiyaa in dowladdii iyo iyo qaramada midoobe oo isla isla socdo ay yabooha iyo codsiga isla gudbisanayaan marka deeqdaas deeq bixiyayaashu bixinayaan ma dowladda soomaaliya maamulaysa mise waxay toos u aadaysaa weli hay-adihii gargaarka ha weli waxay toos u aadaysaa hay-adihii gargaarka dowladda soomaaliyana taladay wax kulahaanaysaa marka dowladdu ma u leedahay iyadu awood ay markaa ku maamusho jawaabtii ka timid deeq bixiyayaasha waxay ku xiran tahay hadba maxaa la dhahaa sida dowladda iyo qaramada midoobay ay markaas u arkaan inay dowladda u leedahay awood ina iyada maamusho iyo in kale waana waana meel waana meesha loo socdona waa meeshaas hadeertaana meesha aan joogno waxay ka fiican taha meesha shala joognay meesha aad beri aan tegi doonana waxay ka fiicnaan doontaa meesha maanta joogno marka baahiyaha waktigan ugu daran ee waddanka ka jira waa kuwe
saddex waxa ugu daran oo wax laga qaban doonaa hadda saddexda ugu daran waxaa waaye nafaqa darada iyo maxaa la dhahaa iyo baahiyaha dadka iyo nolosha nolosha dadka barakacayaasha in kor loo qaado noloshooda oo ay kamid yihiin inay helaan biyo inay helaan musqulo inay helaan cunto kuwa dadkaasa ugu daran hadda hal dhibic shan milyan oo dadkaas barakacayaasha kamid a guud ahaan barakacayaasha waddanka gudihiis ku barakacsan waa laba dhibic lix milyan hal dhibic shan oo kamid a oo u dhiganta laba meelood meel dadkaas barakacayaasha waxay ku sugan yihiin xaalad cunto yari dadna waa dad iyaga maxaa la dhahaa abaar soo food saari rabto oo la rabo in la badbaadiyo waxaa laga shaqeynaya cimilada iyo xoolahoodii in loo badbaadiyo si aysan abaarta iyo dadkaas aysan ugu nuglaanin dadna waa markii xoolaha ay ka baaba-aan oo iyagana loo sameynayo nolol ay ku noolaadaan dadka kalena xoolihina waa ka baaba-een xilliga noloshana waa soo dhaafeen kaamay degan yihiin ma shaqeeyaan nolol maalmeedkooda xitaa ma heli karaan dadkaasi waxaa waaye numberka saddexaad waaye b c t waxay u baahan yihiin caawimaad degdeg ah iyo waxaa soomaali lagu dhaha naf celin in nafta loo celiyo marka hal dhibic shan milyan oo kamid a dadkaas waxay u baahan yihiin dadka barakayaasha waxay u baahan yihiin naf celin oo ah in cunto la siiyo si joogta ah marka waa goboladee kuwa ugu daran ee dadkaasi ku sugan yihiin hadda waddankana gobol walba waa joogaan barakacayaasha waa kala badan yihiin laakiin waxay ugu badan yihiin barakayaasha ugu badan ee waddanka gudihiisa ku barakacsan waxay joogaan magaalada muqdisho afar boqol afar boqol soddon iyo afar kun oo qof ah waxay ku barakacsan tahay magaalada muqdisho saddex boqol sideed iyo afar kun oo qofna waxay ku barakacsan tahay magaalada baydhabo soo culayska ugu badan ama dadka barakacaasha ugu badan waxay ku barakac waddanka gudihiisa ku barakacsan waxay joogaan magaalada muqdisho iyo gobolka baaya war ma ka haysaan meesha iyo sida ay u baxday dhaqaalihii yaboohii hore arrimaha gargaarka loogu talagalay ha war waa ka haynaa iyadoo iyadoo iyadoo maxaa la dhahaa oo daabacan iyo meelahay ku baxdan qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya hayaan
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini aadanimada